أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus maanta idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa kamid ah mid ka mid a haliyadii fuliyey weerarkii barakeysna ee lagu qaaday taliska sirdoonka riddada ee muqdisho ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika ilaa ay sii kordhaysay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas maamul goboleedka gaala raaca ee jubbaland ayaa is hor istaagay wafdi ka socday kooxda riddada soomaaliya oo doonayay inay galaan magaalada doolow ee gobolka gado munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday qalin jebisay muwaasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaaya saamiga ee bakool wilaaya saamiga ee baya ee soo bandhigta askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka caafimaadka wilaaya saamiga ee geda ayaa howla caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas waa duhurnimo khamiista taarikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii andulus oo fidsan mid ka mid ah haliyadii fuliyey weerarkii barakisnaa lagu qaaday taliska sirdoonka riddada ee muqdisho ayaa dardaarano muhiima u jeediyey mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen faysal mahad soomaaliya
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون cabdifataax bashiir xaashi oo ka mid ahaa halyeyadii fuliyey howlgalkii barakaysnaa ee loogu magacdaray uhiilinta madluumiinta ee lagu beegsaday taliska godka jilicu ayaa maanta xalqadii labaad ee boodkast ay la yeelatay andalus ku soo gudbiyey dardaaranno muhiim ah oo uu jeedinayo mujaahidiinta iyo guud ahaan dadka muslimiinta wuxuu xalaqadan kaga hadlay waxa uu salka ku hayo dacfiga iyo dulliga maanta haysta ummadda muslimka ah kaas oo uu sheegay inuu yimid kadib markii ummaddu ka fogaatay kitaabkeeda iyo halganka uu faray diinkooda marka dadka wahniga dhibkan waxa u keenay aayaddaas alle subxaana watacaala ka tilaabsadeen aayad marka maxaa ka dambeeya ilaa tanfiruu ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliimaa عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هدينا بحن وخير كان ونقان وحن إذن ولينا آه هل إنكو يرى إنه أبحن يعذبكم عذابا أليما إيئت مركا سؤال شد أكهل لسو dadku ma kasbadeen cadaabkan gacmo ma kasbadeen waa maya masaha waa cadda soo maha caji soo maha ayaa kasbaday waa bixi diideen uma cadaabkii hadda adiga dagaalameyso gaalkan kuu salidaya muslimiinta waxaan u dardaarmayaa oon xasuusinaya ayaadka allah subxaana watacaala ayaadka allahna inama almu'minuun ayaddii waxay ahayd إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنين وحاون أه كو مرك الله سبحانه وتعالى حسوسيو الله لحصه قلوبته إقرقلته أو مرك آياتك الله سبحانه وتعالى شو لو أخرينا زادتهم إيمانا إيمان كرس كرس حتى وحلو ليه هاي آيات الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قد يقولكم فروه ilaa tanfir haddaan lagu soo xasuusiye haddaadan bixin cadaabkaasa aa sugaysaa macnaha marka ma tahay inaad baxdo oo ma fahamtay aayaddaas ilaahay aadan digri ilaa ka jeesan mar la weydiiyey halka uu maanta naga jiro xalka ummadda muslimka ah ayuu istiishaadi cabdilfitaax bashiir xaashi ku soo koobay in loo noqdo ku dhaqanka kitaabka allah loona kaco jihaadka waddada allah allah subxana wataala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورنفتينا مم.
نارت كبد بارش مم.
أهلكي أهلكينا نارت كبد بارش ما قرأت dulligan hadda arrinta hadda aan ka helayna waa balcagsi waa tii hadda xalka waxa lagu helaa tii hadda cagsigeeda wey ma fahante ummadda dulligan wahana waxay u baxaysaa inay dee ma garatay eh, jihaadka ay la imaato oo kitaabka alle subxana taala ay ku dhaqanto wallahi waxaan leeyahay laa cizat ilaa biljihaad sharaf ma jirto ilaa jihaadka ay ku jirtaa ay ku jirtaa ma fahante oo marka kitaabkiina aad eh, midig ku wato seeftiina aad ku ilaashanayso ila waxaan adiga wato waa waa lama helo waxaan adiga wato nimanka waa ka qalsan yihiin kitaabkan ma fahanti ilaahay asaga ilaashanaya inaan xamsana dikra wa inahu lahu lxaafiduun adi lagama baahna laakiin yani waa inaad ilaahay kuu sharfee boosa lagaa siiyey adnigo booska aa dayicin ma garatay marka ilaa saaman bilaa islaam aan leeyahay nabadgelya ma jirto yaa islaam la-aantiis marka diinta inaan ku dhaqanno oo halka shay oo aan naqaano maarata waalihin aan gaarsiino weelkeena naartaan ka baadino naftaan ka baadino aan u daarmayo ma garatay waa ta ahayde in allah yarfac biha diin aqwaaman ويدعو بها اخرين مركا اله دين تكرون وقادا كتاب كان لقد انزلنا اليكم كتابا هي فيه ذكركم افلا تعقلون كتاب شرفتنا ku jirta laga cararin ku dhaqan uu rabaa in jihaad kitaabka ay ku wada dhaqmaan aan dadka u dardaarmo insha Allah halka ugu fiican waa kaas waxa uu dadka muslimiinta ah ee diintooda jecel iyo mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah kula ballamay inay soo haleelaan guutada istishaadiyiinta oo aysan ka labalabayn raadinta shahaadada waddada allah in Allah inta balanta siiqa aata oo tira ilaah waa halkaas shahaday galay oo asoo shahaday halkiis aan dhegeysanayn ilaah darta balantaas waa ka ajiibnayn ki dhaha ee aan iga bixin إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه نقول مية الدون كان أسد دكيريون صالحة وبشارة وما عرفتي صدقي ما دام وليمت إنك إله روح شيء إله روح شيء موقته إن إله سبحانه وتعالى أسد دكيو وريون بضان أه خير وتسع وقرآن كي إله دينت الله وبرا وخير ونور أفر الله سبحانه وتعالى ما قرأت آه كوة قلنا بلن دينت الله سبحانه وتعالى أنا ودفاعنا ما كنت شهادة قاضنا والله بلن شعارك إنه أهل إما النصر إما الشهادة ها ان شاء الله تعالى شعاركن وا اما النصر اما الشهاده هدو الله سبحانه نصر سيانا والحمد لله رب العالمين اخرته wana way mugtay hadu alla shahana siiyana hadii aanu dagaalamayna oo diinta ilaahay ku dagaalamayna maxaa noo sharf inaan shahada helno kulli ibn nafta bixi laheeda ya marka waa leeyahay taas waxaan u daarmay maaragtay shahaada isa kala labeen qul la yanfaakum infaaru infaartu min almawt aw alqatl wa idha la tumatacuna he ila qayla wiy wuxuu ugu dambayntii ehelkiisa iyo guud ahaan ehlada shuhadada muslimiinta ku booriyey inay sabraan oo aysan u murugoon wiilashooda loo dilay allah dartiis balse ay tahay in loo murugo wiilasha muslimiinta ee maanta ku le-anaya badaha iyagoo raadinaya adduunyada liidata iyo gasiin la quuto marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay eh, inay sabraan oo hooyaday kali maahan si gaara hooyaan la hadlaayo maadaama aabihii uu iga hormaray Eh, hooyaday waxaan leeyahay maaragtay sabar hooyooyinka kale oo oo rag- shishaadiinta iyo shuhadadan waxaan leeyahay oo dhegeysanaya insha allahu tacaala ilaahay dartiisu sabra haddaa markooda maqashaan inaa lillahi wa inaa raajicuun aad dhahdaan oo maaragtay ducaadii akhrisataan oo aad bishaaraysataan oo dhahdaan wallahi fustu warabbi lkacba aad dhahdaan ilahay idinma hoojina ogaada ha ha ka murugoonina qof loo dilay asagoo diinta ilaah u gargaaraya qof loo dilay asagoo lillaah u dagaalamaya ma fahante dadka haddaad wax murugoonaysaan dadka badaha ku daadanaya dadka tugada ayagoo lalaynaya dadkan daroogada intay cabeen oo derbiyada isku dilaya dadka maaragtay eh, qaadka iyo daraayaska meelaha la fadhiya dadka umrugooda si kooban iyo kuwa lamidka ah, ma garat marka aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leeyahay aan nool ah fifaala waxaan leeyahaba oo lisaan xaalkii uu yahay fustu rabbi lkacba wallaahi alcadiim fustu rabbi lkacba dariiqan aan hayo allah subxana taala filiisan kusoo waafajiye alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leeyahay ilaahan igama leexiyo wadaxqaan ku taaganahay waana aaminsanahay insha allah ilahay wuu shaasi doonaa magarate marka isoo haylaanle insha allahu tacaala howlgalka uu ka qayb qaatay halyeygan ee lagu beegsaday taliska sirdoonka riddada ee godka jilicow ayaa galaaftay nolosha ku dhowaad konton ka mid ah saraakiisha iyo askarta sirdoonka riddada waxaana allah fadligii lagu soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee muddada dheer ku jeebaysnaa xabsigaasi waxaan allah weydiisanaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo isaga iyo dhammaan walaalihii kale ee ka qayb qaatay howlgalkaas jazaaka allaahu khayran walaalka faysal soomaaliya ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur africa xilli ay sii kordhaysay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo burcad ah ay saacadihii lasoo dhaafay dil bareeraha u geysteen nin ganacsada ah oo ka soo jeeda soomaaliya dilkan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmada filibiya ee ka tirsan magaalada cabton ee gobolka weston cabe halkaas oo lagu weeraray nin ganacsado ah oo howlihiisa shaqo ku guda jiray kooxa burcada ah ayaa lasoo wariyey inay weerareen dukaan uu leeyahay nin ganacsado ah oo soomaaliya ka tegey kaasoo lagu magacaabi jiray shool maxamed cadde isaga oo goobtiisa ganacsi ku sugan ayay rasaas oo duga qaadeen taasi oo keentay inuu geeriyoodo ilawareejo ayaa soo sheegay in dilka kadib ay kooxda burcadda ah si nabadgelyaha goobta uga baxsadeen mana jirin wax dhaca ah oo ay u geysteen ganacsadaha sida lasoo wariyey ciidamo boolis ah ayaa lasoo wariyey inay goobta tageen dilka burcadda u geysteen ganacsadaha kadib waxayna sidai caadadu ahayd goobta ka sameeyeen baaritaanno aysan wax natiijo ah ka soo bixin jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan maamul goboleedka gaala raaca ee jubbaland ayaa is hor istaagay wafdi ka socday kooxda ridada oo doonaya inay gaaraan degmada doolow ee gobolka gedo walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo maleeshiyadu watay guddoomiyaha maamulka ridda jubbaland lagu magacaaban degmada doolow marsad lefi ayaa diiday in magaalada doolow ay kusoo degaan wafdi ciidan oo ka socday kooxda ridada xasan guurguurte garoonka doolow ayaa la sheegay inay shalay xidheen maleeshiyaadka jubbaland iyadoona garoonkaasi loo diiday inay kusoo degto wafdi ka socday kooxda ridada xasan guurguurte xubnaha loo diday inay soo galaan doolow ayaa waxaa hogaaminayay mursad jenaraal khaalid taliyaha ciidanka lugta kooxda ridada soomaaliya kaasoo ujeedkoodu ahaa in magaalada doolow tagaan kadibna ay isku soo sawiraan markii loo diiday inay degto diyaaradii sidee wafdigan ayaa la sheegay inay ku degtay doolow itoobiya halkaas ay ku sugan yihiin ciidamada itoobiya xiisadan ka dhalatay arrintan ayaa laga dareemayaa magaalada doolow iyadana magaaladaasi ay isku fidiyeen maleeshiyaadka ridada ee taabacsan axmed madoobe oo magaalada gacanta ku haya jazaaka allaahu khayran walaalka casaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday ka qalin jibisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka al ansaar ulasaamiga ee bokool faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey abaalmarino iyo shahaadooyin qaali ahna lagu guddoonsiiyey ardayda mu'asasada alxigma faraceeda magaalada ceelansaar kuwaas oo si gaar ah uga soo qalinjabiyey barashada kombyuutarka iyo caafimaadka munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad iyo waalidiin ardayda mu'asasadaha ee qalinjabiye ayaana ugu horeyn goobta kusoo bandhigay bandhig si weyn usoo jiitay kasoo qaybgalayaasha
My name is Safia Hassan and you? My name is Nasr Ali Zubair, which is better to study Arabic or English?
Arabic is better than English.
How can you prove that?
Because the Holy Quran is written Arabic and Arabic the language which will be spoken in the doomsday, that is why.
If Arabic is better than English, why do you learn English?
Because I am coming to England and if you do not know English, you cannot understand the people of the country really.
You are a good student, why do you learn English?
I learn English General School in Elansar, especially the barnaamij of Hikma Thank you more and more.
gargaarka degdega waa kaalmaha macaawinaada koowaad ee loo fidinayo qof dhibanaha ka hor intaan la geynin goob caafimaad ujeedada gargaarka degdega waa in la badbaadiyaa qof dhibanaha waayo waxaa suurtagal ah haddii uusan helin gargaarka degdega inuu dhibaatada gaartay u dhinto ama u naafoobo waa may gargaare gargaaruhu waa qof u leh aqoon buuxdo oo shaqada u qabanayo ama ku shaqaynaya xirfadda gargaarka degdega ah asigoo u gargaaraya qof dhibane ah islamarkaasna raacaya sharciyada gargaarka degdega ah si aysan u dhicin xaalad khatar ah asiga oo kaashanaya xirfado aqoon iyo waayo aragnimo gargaaruhu wuxuu qiimeeyaa dhibaatada bukaanka gaartay sida dhaawac neefqabatiin iyo shoog waxaa jira talooyin la siiyo bukaanka kuna saabsan dejinta bukaanka sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaligaa wilaayada abokool oo xafladda ka qayb galay ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada abokool oo heerkaasi gaarsiiyey aqoonta ardayda isagoona dadka deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maamulka mu'asasada alxikma guud ahaan maktabu tarbiya watacliim ugaasidii iyo walgorodkii iyo dhammaan jazaahum allahu khayr aljaza walana eedi eeda manaan hambaleeyana waana hadhowaayana waa guul wiin oo muslimiintan hooyitiyu ardayda koley hadda bandhiga suubiyaayaan aragaani aqoontiyo iyo macrifadiyo iyo meelo manaa da'diyo iyo walaayoo xambaarsiyiin in marka manaa kaafi kala dheereyin marka insha allahu tacaala maybel maadaama waqtiga kooban iyo dardaaramaane mu'asasatu alxikma koley waa faracii saddexaad iyo hadda magaaladun eelansaar ku furun faraha koowaad tiyoglow kan lamaadna may waa buurdhuhunle kan saddexaadna eelansaar waaye runtii natiijada kubati iyo ardayda ku aflaxdi eedeeda nin farax giliyas waa walwiin oo iftiin ah iyo ummadda maanaha ka kordhiyan may baan ka baaqay dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan reer eel ansaar inuu ku faa'iidaysado walbarashada walala ku hormaro adduunyo aakharaba may waa walbarashada waay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan barashiisa laka hormare horumar laka deere adduunyo aakhara hoos u dhac iyo dib u dhacna mayba ka kooya kitaabka ilaahay barashadiis iyo ka camalfalowsha iyo difaacsha iyo ku gaabiyo mu'asasada kolley qeybo badan ka koobanta sida hadda caafimaadkii oo may la sheegayn walaa hadda qalin jibihayaan iyo may waha kombyuutarka sharqaanka oo kale ka jari harqaanka oo kale hadda walaalaha sheenan jazaahumullahu khayra jazaa diyaaru xarunta diyaarka in marka lagu faa'iidaysado gabagabada xafladda waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey qaar ka mida nuqabada wilaayada iyagoona bacdalaahi ugu mahadceliyey wilaayada abokool dadaalka hagarla-aanta ee ay wado dadka deegaankana ugu baaqay inay ubadkooda keenaan goobaha waxbarashada ilaahay ba mahadle ma haddii ilaahay kubacdama mahadnagaana guud ahaan harakatu shabaab almujaahidiin waa khaasatan walaayada uun hata ka noolnaa bokool e yaan mahadnagaana oo horumarka eedanka dadaalahayta umutayniya wala barato diintiya barato adduunyadiiyana waliya ka kaalmaysadalaaytana barata may ballana jazaahumullahu khayran wa axsana allahu ilayhim kaalantiyo iyo dhankasho dhinkasta ku buuhiyahayaan eedaanka mahadyaan may ballana xafladan un hata roogno magaaladan hata shahaadalaka biyahay haddii caafimaad etaa iyo haddii xaasuubkii ama ay kombyuutarkii ay meelkale malku sheegna ardaydan hata intusulan wiilila gabdhale may walka baradeena magaaladan dheeraw ceelansaar waa nicmooyinka oo dad han mara jarne lanhaysana dadka deegaamadan haysan may arga haytana shahaadooyinka hortaana suryin han ay arga haytan oon talaka dhiibi oo meelkale macallimiinta yomanka kooyna may ballanaa walaalaha bulshada muslimiinta inay arrintaas lagu faa'iidaysado dadka hati rooga magaaladan rooga intan arday ay walbaradaayeen shahaadada lesa dada roogi may lukyaabay hanku qiib galnay la fiirsaday walaalayaalow ay la fiirsanay may ballanaa wal hal baradooy haatan xasan dhawaayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala eegeeka may roogna xaafladdii galanjibinta alxigma oo ahayti caafimaadka iyo kombyuutarka yaa galanjibintae roogna dadaal badanga biidan jazaakum allaahu khayr maylana hal dadaaloy ardayta ogoon laang aftiin laangu laang jaahilana laang mogdi roogo lamadeey alxigma wal aragahay walaya hasaarti shahaadooyinka la giibi ee maylana ha kaburi arigeen deegaanka eelansaar dadweynaha muslimiinta roogda inay ku faa'iidaysadaan sidii eebbana dadkii galanjibiina dadaaloy walbarasho malku daalaw halka dadaaloy antaasna nafta u anfacaasa walbarasho iska dheehan xirfad leh alloobsiin leh ee yataal insha allahu tacaalaa maylana walbarashada alla inkaalmaysadoy mas-uuliyiinta iyo maamulka mu'asasada ayaa shahadooyin guddoonsiiyey ardaydii qalinjabisay iyadoona kuwii kaalimaha sare galay la siiyey abaalmarino qaali ah oo dhiirigelin u noqonaysa horumarinta aqoontooda jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani walaasamiga baya soo bandhigta askar toobad kenyaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta walaalkeen bashiir muxudiin aweeman ayaa warbixintaasi inoo eegaya maxamed xasan barow waa taa'ib muddo koo iyo toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada maamulka shaadalo dirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurhakabe ee gobolka baay toobadkeenahan waxa uu safka cadowga kaga biiray magaalada baydhabo in muddo ah uu ku jiray falkaasi gaalnimo dhowaan ayuu isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee baay isagoona lagu soo dhoweeyey degmada buulafullaay markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga ee andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay taa'ib maxamed xasan barow wuxuu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo maraaxiishii uu la soo maray magacay saddexaad maxamed xasan barow waxaa isku soo dhiibay degmada buurhakaba buurhakaba wallaahi ini waa karafaaday akdhaboodii macnaha dowladda tuminka hoosin camal dowlad ka dhax jiray hadda waa lana jiitay oo hana ka dhaliyo oo shanool waay kulley hadaaska ka dhaabay gaalada baydhow aa baydhow beri waa gartay wax tababara oo aad soo martay ma jiraan tababar lix bilood haye wallaahi bilaahi markii tababarka jirnay maanaa da- dadkaasayto maanaa gaalo inta walanaraay kulley gaaladin haddii obo maanaa midana fiiri yoonagade maanaa hadda dadka oo muslimiinta iyo adirowtaaladaha aaladun hadda le-aan deentie taasayto haragi markaan bacdeentii arigaaba ka tabi meeliyeeda wallaahi wal oo najito oo aanad gobodeed walaas kinsheego ma jirta marka meelo roogi cadde weligeyna maanaa kooyo oo wal oo masheelan gaadeen ma jira kulley ha ka dhafaade ha ka dhaboodi ha ka siiyaan ka dhagaaje isagoo hadalkiisa sii wata ayuu toobadkeenaha insultaag ku sameeyey dhibaatada iyo habdhaqanka maleeshiyaadkii ridada ee muddada koo iyo tobanka sano uu ka tirsanaa wallaahi bilaahi foolxumadu meeliyaad yaale intamay meeliyaad macnaha walaalow macna runta mudankiin sheega meele inti haddii meele roogda oo walaanya in hadde mujaahidiinta iska dhiibaan taasa rajeena kolley wallaahi dhibaato cadaalad darro ii ilaa argibes walkalmaalmo salaad la-aan dhib cadaalad darro adigu dhe salaad la-aan tukadaa nalkalay koo tukado kooma tukadow marka wallaahi bilaahi new tumikoosan ka dhex jirti walaa nan oo gaalana ka dhex jirta oo muslim aana ka layin diyan fiiri in gaala ay markeen arag siyaan ka tabi adinyaa dere cabsida taalo meesha barkoon cabsi zaa'id ayaal amiinta bilaa saamare galaan weyle roonti iyo tuwale galeen walbari galow mala insha allah red marka eh, may sheegaa inti meelo roogda in hadda geeg mujaahidiinta iska dhiibta ugu dambeynna wuxuu ka hadlay taa'ib maxamed xasan qaabka loo soo dhoweeyey wixii uu la kulmay iyo hadda waxa u qorshaysan dhawaaca keelkoy eed anina taladi mal wallah aan bax ana leh go'aansay inka baxo ee meeliya iska dhaafo maanaa hadda ka bacdi dhanka nagneh hadda way roogay buulo fullaay qaab fayle lahay dhawaay wallaahi ee fayle oo haslee lahay dhawaay walani raadalaw maarag ilaa yoonay toona kooy dhatun meeliyadi inte meel oo isku toow la arag maxdamaad waa gartay amniyaa jira leh amni wiinga jir waa gartay hada iminka een, qorshaha xuy hadda wallaahi bilaa qorshaha dimaha ee hoobana dinta ka nagada intiina beero iska falado tinyaali racsado meelo iska roog meelo mujaahidiinta roog amniga oo mujaahidiinta roodya ka jira meeli eedo ikaasayta walanas dhoo damaab wallaahi maanka baaqafadee inti meelo roogda oo hadda meelo roogan inti muslimaana oo gaalada roodyaasa ka tabaana inta kuwa mujaahidiinta rukuwayan amni oo kan camal ee maanaa oo aan haddaan aragooy amniga hadda oo wadankun yaalaan aragooy amni ee camalna mahlaayaan in haska tabaano intaskuwayan taasaan ka rajaa khayran rajaan rajeeya askarigan taa'ibka ah ee lagu soo dhoweeyey degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu furo u noqonayaa askar badan oo taa'ibiin ah oo ka faa'iidaysan doona insha allah baaqii dhowaan uu jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo ku aadanaa inay allah u toobad keenaan dhammaan maleeshiyaadka dhufaysada u ah xabashida ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka baay runtii maleeshiyaadka mursadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco een, gaalka saliibiga kaga soo horreeya oo gaashaanka u ah waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furunta yaallo oo meesha ku bakhtinaya qaarkiina i- ayaga oo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayaga oo dhaawacooda ku- uu ku rafaadsan yahay isbitaalada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaadsan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo usoo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen usoo laabta muslimiintiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina kusoo laabta diintiina kusoo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad dhaawacantaan ama- ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad- aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa malahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen in lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideena ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina muslimiinta ahna kusoo dhex laabta mar kastana waa la idinsoo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey is- kasii qurux badan ayaa la idin soo dhoweynayaa ee gaalnimo inaad ku dhammaataan oo akhrana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iidaysaan ma jirtee kasoo laabtaan leenahay insha allahu tacaala maktabka caafimaadka wilaayasamiga ee geda ayaa howlaha caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godo ayaa dhawaaqaybin ka sameeyey deegaanka buusaar oo ah deegaan hostaga degmada ceel waaqe wilaayada islaamiga godow iyadoona maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga godow bulshada uu sameynayay baaritaano lacag la-aan iyo kumbiyuutar waxaana si weyn u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaar ka mida bulshada deegaanka buusaar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey daawaqaybinta lacag la-aanta uu sameeyey maktabka caafimaadka iyo baahida weynay u qabeen waxaa halkaa maanta noogu yimid maktabka caafimaadka ee walaayada gedo kheyr laha siiyo daawo oo maaragtay oo farii ah oo dadweynaha maaragtay looga asxaanfalaya ayaa noola keenay aad aad baa looga dayrsaday dad badan baa laga daaweeyey insha allahu aad baan maarata u mahadnaqaynaa baadna walaayada annada maaragtay gobolka iyo walaalka noo yimid waa mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iyo shukri leh allihii caafimaadkan in nimcadan iyo amnigan siyaan u mahad celinayaa marka koowaad bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa xarakada islaamiga ah ee shabaab almujaahidiin iyo walaayada gobolka saakii buusaar saad dareemaysaan waxaa u mataqaanaa beriwaasan oo qurux badan oo dadka ay aad u faraxsan yihiin maanta waxaa la bixiyey dawo lacag la-aanah iyo baaritaan lacag la-aanah kombyuutarro dadka mataqaanaa la saaray dadka waxaan filayaa ilaa boqolaal qof aa maanta ka faa'iidaysatay oo bukaanno ahayd oo dawooyin taya leh oo mataqaanaa qiimo badan baa maanta mataqaanaa meeshaan ka dhacday magaalo iyo baadiyaba maanta way gaartay ilaahay baa mahadii shukri leh maktabka caafimaadka gobolka ilaahay ha barakeeyo waxa weeye dhakhaatiirta qiimaha badan eena soo booqatay ee maanta dadka baaraysay ee mataqaanaa u qidmaynaysay oo saakis ay u istaageen hadda makhrib aan joogno ilaahay baa mahadii shukri hadda waan ugu mahad celinaa si gaara waxaan dhihi lahayn jasaakumullahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo niyadanadaad dhisteen dadka qulubtoodaad mataqaanaa wanaajiseen caafimaadkaadaad mataqaanaa maarad ku tala gasheen mar kastana waxaan jecelnaa insha allah inay nagu soo noqnoqoto oo dadka ay ka faa'iidaysay niyaddooda mataqaana usii dhisanto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa cabdi maxamed xuseen waxaan joogaa degmada ceelwaaq alxamdulilah shukra ilaabaa maad iska leh waxaa maanta noo yimid qolada takhaatiirta ee xarakada daawaynana siiyeen alxamdulilah shukr ilaah baa mahadla ilaahin ha nagu daaweeye ilaah baa wax daaweeye alxamdulilah shukrillah haddana hawsha si fiican bay u socotaa maasha allah maasha allah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa degmada buusaar waxaa naloo keenay daawo fara badan oo caafimaad eh ilaahay inta noo keentayna adduunia aakhara ha cafiyo annaguna waxaanu leenahay ilaahay garabkooda garab siman ha ka dhigo ee maxaanku irahdaa daawo caafimaad leh oo saqiir leh oo kabiir leh oo gabar leh oo waayeel leh yaa naloo keenay walaayadaa noo keentay walaayada waxaan ilaahay ka rajaynayna inuu madaxeeda ilaahay noo raajiya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa marisha xuseen waxaan joogaa buusaar maktabka caafimaadka daawo noo keenay ilaahay ha nagu caafiyo daawaana la siiyey muslimiintan waxaa ugu ducaynaya inuu ilaahay uu kor ka dhigo gaaladu inuu ilaahay jibiyo maktabka noo keena kheyr allaha siiyo muslimiinta kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga heekado oo dawaaqaybin lacagla-aana uu ka sameeyey deegaano hoostaga degmooyinka luuq iyo buurdhuubo taasoo si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas jazaaka allahu kheyran walaalka cazaam guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandulus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga galandulus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak